bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bn اlأshcaf الsijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu diyaati اlأcضاء ay hada kani baabu bayaani xukmi diyaati اlأcضاء xubnihii diyooyinkeedii xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay oo sida xubnaha loo diyeynayo jinaayada waxyaabaha ka waajibo waxay noqdaan ilaa afar qaybood qawad ama qisaasoo qoorgoyn ah iyo qisaas acdaa haddii la doono laysku khilaafo naf ama xubneen tan labaad waxa ay tahay diyaad diyaadkuna marka waa maal muqadar ah waa arshun muqadar ah arshun muqadarun xukuuma waxaa la yidhaha oo arshi hayru muqadar ah oo ijtihaadka imaamka iyo waxaas ama ijtihaadka qaadiga ku socoto arshi arshun hayru muqadar ayaa la yidhaahdaa kaas iyo kafaaro waxa kale marka ka waajibaya waxay noqonaysaa kafaaro oo jinaayadu ay keenayso ayb halkan marka diyaadkii xubnaha ayuu halkan ka gelayaa diyatu nafsi iyo uu ka soo sheekeeyey qatliga inuu saddex u qaybsamo camdi maxdiya iyo shibhu camdi iyo khata saddexdaa inuu u qaybsamo u soo sheegay halkan marka xubnihii buu ka gelayaa xubnaha marka de qaybna abu daawuud uu ka hadlay qaybna kama uunan hadlin marka laysu soo celceliyana xubnaha diyooyinkooda alimaamu albaqawi kitaabkiisa sharxu sunna wuxuu yidhi qaala alimaamu xubnahaas marka alaaata cashara cudwan fi اlbadani yajibu fii kulli waaxidin minhaa kamaalu diyati اnnafsi saddex iyo toban xubnood oo jirka ka mida diyo kaamila ka waajibta naf iyo ayaga isku mid wa ayb haddii naf dabcan ay go'do waxaanu dhan naftay iska soo wada gelayaen oo hal diyaa nafta laga bixiyaa laakiin haddii naftii aynan go'in oo xubnaha qaarkood markay go'aan xubnahaas go'itaankooda ama maqnaanshadoodu waxaa ka waajibto diyatu nafsi marka iyada laftirkeeda diyada acdaa'na marka waa ku timaadaa waxaa kaley ku timaadaa acdaa'dii oon la gooynin laakiin ladaa'if wax la yidhaha jira oo manaaficdii hadday baaba'do xubintii meesha waa iskaga taallaa laakiin manfacadeedii baa zuushay diyo kaamila iyadana qaadata waxyaabahaas marka saddex-iyo toban ayuu ku sheegay axaduhaa tan hore maarinu اlanfi sanka meeshiisa jilicsan laftaba intaan la gaarin halkaa meelaha jilicsan marka waa meelahaas ayb kor haddii la tago laf baa la gelaa laf ayb waa maa laana minhaa idaa wixii marka jilicsan ee ka mida sanka kulligeed markii la jaro diyatu nafsi baa ka waajibaysa kaamil ayb hal xaba haddii la jarana hal dul nisfu diyaa ka waajibaysa ayb ayb aلثaani ajfaanu اlcaynayn labada indhood galalkooda labada indhood meesha xadaqada ah laba gal ayaa kor ka hayso mid hoose iyo mid kore galalkaas marka kore iyo galkaas hoose oo ishiiba labaa ku taalla afartooda diyo kaamilow ayb ajfaanu اlcaynayn ayb wahiya aljuluudu alatii tandabiqu cala alxadaqati yajibu fiiha kamaalu diyati baa ka waajibaysa ayb haddii laba la baabi'iyana hal nisfu diya aad ka waajibaysa waa nisoobaysa aلثaaliثu aludunaan saddex waxaa weeyaan dhagaha labada dhegood labada dhegood marka haddii la gooyo dhegta tanna la gooyo diya kaamilaa waajibaysa hal haddii la gooyana nisfu diya haddii marka maqalkiina uu tago maqalkiina diyo u yeelanayaa dhegtiina diyo gaaray yeelanaya laba diyo waay markaas ishu iyada laakiin haddii iftiinku uu ka tago waa hal diyo oo iyada ay nooshahay haddii iyada dhan la fujiyo laakiin oo meeshii laga bixiyo hal diyo ayay yeelanaya bis isha ma la dhahayo iftiinkiina waa tegey ishiina meeshii waa ka maqan tahay ma la dhahayo leanna maxaa yeele haddii meesha laga bixiyo isha arag maba jiraayo laakiin dhegtii oo la gooyey suurtagal waa in wax la maqlo oo maqalka dhegta gudaha ayuu usii duleelaa saa darteed marka dhegta waxaa loo xisaabayaa samcigii iyo udunka meesha ku yaala amaa isha laakiin hadduu iftiinkeeda tago iyo haddii iyada dhan la fujiyo waa un hal diyo oo ma la ma siyaadayso iyada ayb alraabicu ashafataani tan afaraad waxaa weeyaan labada bushimood tan koray tan hoose tiiba waa nisfudiya tanna waa nisfudiya hal diyo kaamila waa marka alkhaamisu kan shanaad allisaanu carabkii carabka isaguna manaafic baa la socoto haddii carabka la gooyo waa diyo dabcan haddii carabkii marka xuruuftii dhammaydba qofka uu kari waayo oo inta wax lagu dhufto carabkii waa iska joogaan laakiin qofkii waxba ma karaayo waxaa ka tagtay xuruuftii so yacnii ku dhawaaqoodii baa ka tegey bis waa diyo kaamiloo yeelana iyadana xuruuftaa bar haddii uu tagana biqadarihaa waa iyada umbaa loogu qadaraya assaadisu xubinka lixaad al asnaanu ilkaha waa ilkahoo dhan hadday tagaan kamaalu biya waajibay haddii mid mid loo xisaabayana fii kulli sinin hamsun ilig kastaa shan u yeelanayb wasaabicu kan toddobaad allaxyaani labada lafdaan laxyaan marka kuwaan waa lafdaanka oo garka isugu imaanaya haddii marka qofka labadanba la baabi'iyo la tiro diyo yeelana haddii hal lagalaxyo laga baabi'iyeyna nisu diyo way laxyaanka iyo ilkihii hadday isku maqnaadaanna ilkihiina goonidoodaa loo xisaabaya lafgareedkana gaar baa loo xisaabaya ayb ayb midkoodna marka waa nisfu diya walow qalacahumaa wacalayhima alasnaanu ayb facalayhi diyatuhumaa kanna laxyadiina nis ilkihiina inta maqan baa la xisaabaa marka oo ninkan uu ka baabi'iyey ayb waathaaminu xubinka sideedaad alyadaani labada gacmood u waa kamaalu diya halna waa nus farihiina middiiba toban toban halaad waa middiiba wataasicu xubnihiina marka say noqonayaan fartaas marka hadduu xubin ka gooyo uluثu diyati alusbuc farta diyadeeda saddex marka loo qaybiya qayb ilaa xubintan waa qayb mogta suulku isagu laakin waa ka duwan yahay wataasicu kan sagaalaad marka ayb oo suulka isagu waxaa weeyaa nisfudiyo waa haddii xubintiisaan la jaro ilaa isaga mid saddexaad ma qaba laba loo qaba laba xubnood low suulka qaba tan iyo taas haddii marka tan la jaro nisfudiyatulibhaan oo iska waajiba wataasicu kan sagaalaad alrijlaani labada lugood waalcaashiru kan tobnaadna alalyataani labada baryood labada bari wاlxaadi cashar kooyo toban alxashafatu dakarka meeshiisa gudniinku makiinadda ama sakiinta ay gaarto ayb meesha fooda darafka oo marka yani xashafada la yidhaahdo diyo kaamilaa ka waajibaysa ayb hadduu qayb ka gooyana iyadaa loo qadara waa loo xisaaba qayb hadduu ka gooyo qaybna ay baaqi tahay oo kale qaybtaas intaan inta ay kala qadar noqonaysaa laga fiirin wاثaanي cashar xubinka labayo tobnaad alunhayaani labada xaniyood kamaalu diya waajibayso halna nus baa ka waajibaya ayb wاثaaliث cashar saddex-iyo toban idaa kasara sulbahu dhabarka hadduu ka jabsho dhabarkiisa hadduu jebiyo socodna uu awoodi waayo qofkii uu istaagi waayeba kamaalu diyuu leeyahay ayb haddii marka wuxuu leeyahay xubnihii marka saddex-iyo tobanka meelahaas gacantii hadduu ku dhufto lugtii ku dhufto ama dakarkii ku dhufto ama dhegtii ku dhufto ama galalkii uu ku dhufto ama carabkii uu ku dhufto ama labadii bushimood oo uu ka dhiga marka xubin aan shaqaynaynin diyo kaamil uu leeyahay xubinta waa joogtaa ma la dhahayo manfacadeediiba hadday maqan tahay biswa isha marka halkii il waa nisfudiye ama nin hal il leh ha ku taallo ama nin labadiisa qaba ha ku taallo sida jumhuurku ay qabaan nin baa maalan hal il waaba la'yahay mid buu wax ku arkaa tii uu wax ku arkayaa laga dhaafeeyey laga naafeeye nisfudiye unbuu qaadanaa ma la dhahayo ninkan hashiisa labadiisa indhoodoo kale uga u dhigantay hala yaalo ma la dhahayo inkastoo culammada qaar ay qabaan sidaas haddana nis unbaa la xisaabayaa taa laftirkeeda naagta marka labadeeda naas meesha marka ibta ah haddii laga gooyo ama wax laga yeelo oo laga jaro halkii naas nisfudiyo waay labadoodana waa diyo kaamilaha ninka tiisana xukuumaa ka waajibaysa maaha maadaama isaga cudwi oo nuugma loo isticmaalayo maaha ninkii laakiin naagta nuugma loo isticmaalayo ayb culammada qaar wax dhan waa isku wada mid dhahayo waa jiraan laakiin ninku isaga wixiisu waa xukuumo ayb waa xubinka marka ay naagtu ku dheer tahay ninka oo diyo kaamila ay ku mutaysanaysa isaguna uuna waxba ku haynin oo xukuumay wax lamida uu ka helayo ayb waxaan oo dhanna marka waxay ku yaallaan kitaabu yani camr bni xasmin nebiga uu u qoray sala allahu calayh waali wasalam ahlucilmiga waxay isku waafaqeen faruhu waa isku mid ilkuhu isku mid waa gows iyo ilig ma la dhahaayo midkaana nafci badan kanna waa isku wada mid haadihi wa haadihi sawa sida qofka weyn iyo ilmaha yaryarkaa iyo diyadoodu kaamil un ay u noqonayso yaraan iyo weynaan aan diyada loogu xirin halkaas ka bacdi haddana marka waxyaabaha madaxa gaaro oo daqarada ah wuxuu yidhi wayutasawaru fi اra'si wاlwajhi cashru jiraaxaatin jaraaxaatin wejiga iyo madaxa waxaa laga suuraysan karaa toban dhaawac toban nabar baa ku dhici karta alxaarisatu wahiy alatii taxrishu اljilda midda yacnii qofkii xagashada maqaarkii unbaa xoogaa ka yar fiiqmay ayb taas waa mid wadaamiyatu midda dhiigga keenayso qofkii dhaawac baa la gaaro dhiig baa ka yimid wahiya alatii tudnii labo waalbaadicatu hiya alatii tabdacu اljilda wa taqdacuhu baadica waxaa la yidhaha midda maqaarka dilaaciso maqaarkii laakiin hilibkii ma gaarin wاlmutalaaximatu mutalaaxima iyadana waxaa la yidhaha alatii taguuru fi laxmi midda hilibka dhexgelayso nabarkii hilibka u dhexgalay wاlmilqaatu simxaaqna waa leeraa middaan laba magacay leedahay milqaah iyo simxaaq wahiy alatii tasilu ilaa jildatin raqiiqatin bayna alaxmi waalcadmi lafta iyo hilibka maqaar jilicsano u dhaxeeya midda gaarto wa milqaah ayaa layidhaha ama simxaaq waalmuudixatu midii lafta caddaynaysa laftii bay bannaanka cadki laftii caddaanteedii baa la arkaa dawogo waxaan ka hadlaynaa waa madaxay wejiga biswa hadday laftu lugta ka caddaato muudixo lama dhaho waxaan ka hadlaynaa madaxa iyo wejiga bis ayb laftii marka madaxa ama wejiga ayaa caddaatay dhaawacii wuxuu gaaray marka lafta inuu soo caddeeyo fayajibu fiiha hamsun min alibil shan geela ka waajibta muudixada oo intii kale aawa hadda aan soo sheegaynay intii kale arshi muqadara male arshi hayru muqadaray leeyihin xukuumo waa inta kale xaarisada iyo daamiyada iyo baadicada iyo mutalaaximada iyo simxaaqa intaas waxay leeyihiin iyagu xukuumo xukuumana marka see loo qiyaasayaa xukuumada waxaa loo qiyaasaa ninkan dhaawacan haddii uu addoon ahaa lahay addoon suuqa la geeyo meequu joogaa intaas haddii nabarkan uusan qabi lahaynna meeqaa lagu iibsan lahaa intaasaa lagu gadan lahaa inta u dhaxayso ayaa diyadiisa looga qadaraa markayb ahlucilmiga mar saas culummada dhanna waa sheegaan ibnu cabdilbarna istidkaarku ku sheegaa marka sidaasaa la yeelay maalan ninkan nabar baa la gaarsiiyey sharcigii waxba uma qadarin arshi muqadara ma jiro xukuumaa waajibtay xukuumadan see loo keenaya ninkan addoon haddii laga dhigi lahaa waxaa la leeyahay meeqaa qadarkiisu uu noqon lahaa maalan boqol dollar isagoo nabarkan uunan ku oolin haddii nabarkan uu ku yaallana meeqaa lagu gadan lahaa sagaashan nuqsaantu meeqay la eg tahay toban toban boqol meeqay ka tahayna toban meeloodoo meelay ka tahay waa cushur ayb muxuu yeelana cushru diyatihi baa xukuumo looga dhigama isaga diyadiisa cushurkeeda toban marka loo qaybiyo meesheedaa la siinaya qaabkaasaan ay ku qadaraan marka waqtiyadan addoommo ma jiro ma aqan kolle sibay unu qadarayaan waxayna yidhaahdaan culummada xukuumada maa yaraahu qaadin wixii qaadi ou arko wa ou ra'yiyeeyo kulley isagaa qiyaasteeda marka ay u taallaan marka qaadigaa waalmuudixatu halkan laga bilaabaa marka diyo ay imaanaya marka daqarada laysgaarsiiyo muudixo markuu soo gaaro unbaa diyo imaanaya wahiya alatii tuwadixu alcadma waa midda caddayn ama tuwadixu alcadma lafta midda caddaysawa fayajibu fiiha khamsun min alibil ha yaraato ha weynaato muudixadu marka hadday halkaa ka bilaabato halkaas gaarsiisantahay waa shan laakiin haddii dhowr meel uu ka daqro halkaanu ka daqray lafti baa soo baxday intuu ka daqray lafti waa muuqata halkaanu ka daqray lafti waa muuqata xaajis baa u dhaxeeya iyada dhanba saddex mawduca markaa saasaa loo tirinay wsaabicatu midda toddobaad alhaashimatu wa waa midii marka lafta burburinaysay haashima laftay jebisay wahiy alatii taksiru اlcadma fayajibu fiiha cashrun min alibil toban geela wاlmunaqilatu midda kale sideedaad waa munaqila munaqila waxaa la yidhaha midda lafta raraysay laftii bay meesheedii ka rartay meel kale u rartay of yacnii lafaha laga guraayo sooma arkin oo inta nabar lagu dhuftay laftii lafihiisii lasoo guraayo munaqilada iyadana wahiya alatii tunaqilu alcadma waa midda lafta naqlanaysa lafaha fa fiiha hamsata cashara min alibil shan iyo toban geelo waalma'muumatu midii habaraysatay ma'muuma marka waxaa la yidhaha hiya alatii tasilu ilaa khariidati dimaaq madaxii xuubkiisiibay korkiisa saaran tahay way gaaraysaa laftii madaxa waa dhaaftay xuubkii bay aaday ma'muumaa la yadha midha ayb taas marka toban wuxuu leeyahay marka hahay oo tusamaa aammatunna waa la yidhaahdaa liannahaa balaqat uma ra'si fa fiiha ulufu diya diyadii qofka saddex baa loo qaybinayaa qayb soddon iyo saddex halaad iyo hal saddex meel marka loo qaybiyey meesheed qiimaheeda hadduu nin yahay naag hadday tahayna kontonka ka qiimee ayb waalcaashiratu marka midda kale ee tobnaad addaamiqatu waa midda dimaaqa gaar maskaxda gaartay daamiqa maxaa xuubkii bay ka tallawdeen maskaxdii bay dhex gashay ayb wahiya alatii takhriqu alkhariiqata fatasilu ila addimaaqi falaa tutasawaru alxayaatu bacdaha qofku inuu noolaado ma badnaba taas hadday nabarku meeshaa uu gaaro ayb fayajibu fiiha kamaalu diyati nafsi diya kaamila ka waajibaysa middaas ayb intaa marka madaxii waxay ku saabsanaan ayb diyaadka kale waxyaabaha kale madaxa ka soo baxsan jaa'ifada oo wuxuu leeyahay watajibu fi ljaa'ifati ulufu diya jaa'ifada jaa'ifa waxay ka suurtoodaa saddex meel yacnii calooshii xabadkii iyo dhuunka saddexdaas meelaa laga suuray karaa bacd alculamaana xabadkay waxay yidhaahdaan iyo iyo caloosha iyo wixii ku aadan waxa ku aadan marka maxaa keliyahan iyo dhabarka iyo waa ku aadan yihiin jaa'ife marka kuwaasaa laga suuraya wahiya an yudraba fii dahrihi ow baطnihi ow sadrihi calooshii dhabarkii xabadkii ayuu ku dhuftay ayb gudaha ayuu gaaray marka nabarkaas intuu doona hala ekaado ma wax weyn inay noqotaa qasab maaha mar haddii gudihii ay tagtay cirbad wax la egba hadday doonto haba iska gaarteen qadarkeedoo kale gudaha ha tagtee jawfkii un inay gaartaa shardi ah ayb watajibu fi ljaa'ifati ulufu diya jaa'ifadaas marka diyo marka saddex loo qaybiye meesheeda diyadii saddex marka loo qaybiye hal meel soddon iyo saddex halaad iyo hal saddex marka loo qaybiye meesheeda hadday dhinac kale uga baxdana fain kharajat min aljaanib alaakhar meeluu ka soo geliyey meesha kale uga dhex baxday xabbadaa maalan oo caloosha uga dhuftay dhabarkay ka sii baxday laba meel ay duleelisay xabaddaa marka labadaa meel ay duleelisay isaga jinaayadiisu ay duleelisay kiiba ulufudiya ka waajibaysa ulu iyo ulu gaara marka maxaa u waajibaya waxaa waajibaya marka lixdan iyo lix iyo mid jajabkeed iyo uluaan hal saddex marka loo qaybay labadeed meel ayb laba jaa'if waa hadday isaga jinaayadiisu meesha duleelisay tanna isaga jinaaya tadabana jinaayadiisa taasuu marka ka qaa noqonaysaa iyada fa fiiha uluaa addiya muudixada hadday meel kale noqoto oo aysan madaxa iyo wejiga noqonin xukuumo daqaradii iyada marka waa kuwaasa daqaradii marka tobankaas waa madaxa kuwa ku dhaco jirka kuwiisa kalena jaa'ifadaa wax kasoo qaad leh kuwan kale xukuumaa waajibayso haddii aynan xubintu go'in haddaysan xubin go'in xukuumaa waajibayso xukuumadana qadarkeeda waa sheegay waxaa kaloo xukuumadu ku timaadaa gacan aan shaqaynayno iska qallalnaydoo kale marka la gooyo xukuumaa waajibaysay qisaasna ma waajibaayo diyo oo gacanna ma waajibayso ilee gacan awal baan manfaco lahayna ahayde xukuuma maa yaraahu qaadin wuxuu marka nin qaaliya oo u ra'yeeyo oo u arko ayuu ninkaa qaadanaya oo haddii la gooya gacan aan shaqaynaynin iyo lug aan shaqaynaynin iyo waxyaabahaas macnaha marka adraaftii iyo axwaashoodiina marka siyaabahaasay kala yihiin qaala alimaamu abu daawuuda raximah marka adoo intaa marka fahamsan wuxuu leeyahay qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa isxaaq bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdatu yacni bna sulaymaan qaala xadaanaa saciid bnu abi caruuba can haalib bn الtamaar can xumayd bni hilaalin can masruuq bni ws can wsin can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalama qaal alasaabicu sawaa faruhu waa isku mid waa jin cashrun cashrun toban toban min alibili oo geel fartaa faryarada waa toban suulkuna waa toban ee labadan kan iyo kan isku mid maahan ma la dhahayo sharcigu sidaasu u qoondeeyey ayb alasaabicu faruhu sawaaun marka cumar intuusan xadiidkan maqlin faraha waa kala fadili jiray siday u kala manfaco badan yihiin xoogaa ijtihaadkiisuu xukumi jiray xadiidkan markuu maqlay waa iska dhaafay xadiidkuu xukumi jirayb xadiidkuna marka xadiid saxiixa weeyaan wuxuuna tilmaamayaa faraha diyadoodu inay tahay toban toban naag hadday noqotana shan shan waxay bacdi ahlilcilmi ay yidhaahdaan naaguhu sulusudiya hadday hadday ka yaraadaan ninkay la eg tahay xubnaha marka la fiilayo haddii sulusudiya ay ka bataanna markaasaa nis ay noqonayn marka iyada walidaalika marka waxay kala duwaayaan naagta haddii laba farood laga jaro oo kale laba farood meeq haddii toban toban laga dhigo waa labaatan sulusudiye iyo labaatan yaa yarna labaatanayo labaatankeedii leedahay saddex marka laga jaro ma afar marka laga jaroo kale maxay noqonaya afartan afartan sulusudiye waa ka badan afartanaa badan mar hadday suludkii ka badnaatay waxay leeyihiin nisfu diyati rajul ay geliyen afar farood markii laga jaro waxay qaadanaysaa marka labaatan an iyo an iyo an iyo an laba haddii laga jarana labaatan bay qaadanaan liannahaa tusaawi maca rajul waa bacdu ahlilcilmi siday qabaan ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu marka kafaaradii aan daaya ka tagnay kafaarada iyada cidku raqaba waa ninka hadduu wax dilo kafaara ku waajibayso ama dilkaa camdi ha noqdo ama khaطa ha noqdo kafaaradu marka waa xaqullaahi waxaa ku waajibayso inuu xoreeyo addoon haddii addoon uusan heli karinna laba biloodo isku xigto faman lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabicayn labadii bilood hadduu awoodi waayo idcaam ma la aadaya mase ma la aadaayo idcaam ma la aadaayo sida xooga badan maxaa yeeley idcaamkaasi nasbi ma sheegin kafaaraadkuna wax caqli lagu fahmaa iyo qiyaas maahan waxay yidhaahdeen marka maa sugaya haddii uu helo dimadiisay u noqonaya berigii uu helo addoon xorayntiisa xorayna haddii uu soonku awoodana waa soomaya unbas laakiin idcaamu sitiina miskiinan male iyada middan qowl laakiin madhabka wuxuu leeyahay waa idcaamkaas waa la aadaa qiyaasan calaa kafaarati yani almudaahir dihaarka kafaaradiisa isagoo la fiirinayo kafaaradiina marka waa taas قال xdثna أبوالوليد qال xdثna شhuعبة عن غالب بن تmاr عن mسروq بن أوس عن الأشعري عن النبي sلى الله عليه لي وسلم qاaل الأصاaبع sواء فrه waa jin qلت شhر شhر tban tbana qاaل نacم buu yidhahا qال أبو داود رwاه محمد بن جعفر عن شhuعبة عن غاaلب qال سمعت mسروq بن أوس وrwاه إسماعيiل qال xdثna غاaلب بن تmاr بإسناaد أبي الوليد ورواه xنdلة بن أbي صفية عن غاaلب بإسناaد إسماعيiل قال xdثna مسدد qال xdثna يحyى xdثna بن معاaذ qال xdثna أbي xا وxdثna نصر بن علي qال أخبرna يزيد بن زريع كلهم wa يزيد بن زريع معاaذ بن معاaذ يحyى بن سعيد القطان عن شhuعبة bay ka warinayaan عن qتاaدة عن عكرمة عن ابن عabاaس qاaل qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi haadihi tan iyo wahaadihi tani sawaaun jinwa yacnii wuxuu u jeedaa libhaama suulka iyo walkhinsara iyo faryarada qaala xadaanaa cabaasun ilcambariyu qaala xadaanaa cabdusamadi bnu cabdilwaaris qaala xadaanii shucbatu can qataada can cikrimata can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sal l slam qaal alasaabicu sawaa walasnaanu sawaa faruhu waa isku mid ilkuhuna waa isku mid ahaniyatu wadirsu iliga iyo gowska sawaa'un jin waa haadihi tan iyo haadihi tanna sawaa suulka iyo farta maryarada qaala abu daawuud warawaahu nadru bnu shumaylin can shucbata bimacnaa cabdisamad bimacnaa xadiid cabdisamad qaala xadaana addaarimiyu abu jacfarin qaala xadaana annadru qال xdثna mحamed بن xاatim بn bزيic qال xadثna clي بن الxaسن qال أخbarna أbu xمزة can يزيد النaxوي can ckrmةa can iبn cabاasi qaal qala rasuul الlahi slى الlه عlيه aلي وsلم alasnاanu sawاء واlأصاaبcu sawاء ilkuhu waa isku mid faruhuna waa jin qala xadثna cabdاللahi بn cmر bn mحamed بn أban mushkadaanة qala xadثna abu tumayla mushkadaana marka waa naanaystiisa qال xadثna أbو تmayلة عن xuسayن المعلم عن يزيد النحوي عن ckrmةa عن iبن cabاasi qاal jacla rasuul الlahi صلى اه sلم nebiga wuxuu ka dhigay aصاaبc اليadayni faraha gacmaha farahooda warijlayni iyo lugaha farahooda sawاءan buu ka dhigay qاla xadثna hudبة بن khاaلد qاla xadثna hmاm qاla xadثna xuسayن المعلم عن cمر بن شhucayb عن أbيه عن jده أن النبي slى الlه عليه وaلiه وsلم qاal fii khudbatihi khudbadiisa wuxuu ku yidhi dhexdeeda wahuwa mustanidun dahrahu ila alkacba isagoo dhabarkiisa mid cusjiyey ah kacbada fi lasaabici cashrun cashrun farihii toban toban ayb farta marka ziyaadada iska dheeraadka wax ma yeelanayso ama yacnii xukuumo iyo wax lamida un maahana iyadu wax ma yeelanayso sida haddii la jinaayeeyaba aan arshi muqadara aysan u lahayn iyagu qaala xadaثna زuhayr bnu xarbin abu khaytamata qaala xadaثna يزيid bnu haaruun qaala أخbarana xusayn الmucalم can cmr bni شhucaybi can abihi can jadihi can الnabiyi salى الlah عalيه alي wsلم qaal fi اlasnaani hamsun hamsun ilkihii waa shan shan gows iyo elig marka isku mid waxaa laga yaaba marka inay diidahoodu aad u badato haddii ilkaha dhan qofka laga rido soddon iyo laba min shana meeqa waay soddon iyo labo min shan maxay noqonaya soddon min shana meeqa waay boqol iyo lixdan soo maanta boqol iyo konton boqol iyo lixdan soddon iyo labada marka laisku dhao boqol iyo lixdan halaada u yeelana marka hadduu ilkaha dhan marka u ka tuura isagii biyadiisii waxaa ka badan ilkahoo dhan la ridan ayb mar sharciga waxyaabahan marka leehay qiyaas iyo ma galaan waxyaabahaasaa ka mida ayb hadduu marka ilkahaas isku daro iyo labadii lafdaanna uu ka tuuro biyo kaamila iyo boqol iyo lixdan kale aad sugaysaanayballe kan iyo kan miis dhexgelayaan laba kala gaaray iska ahaanayaan markaayiliga markuu toos usoo tuuro laakiin laftii ay joogto ilig umbaa loo xisaabaya haddii laftii ula tuuro laftii iyadana xisaab bay raayb qال أbو dاود وجدت في kitاaبي عن شhيبان وlم أسمعه minه فxadثnاه أbو بكر صاaحب لنا ثقة qال xadثna شhيبان qال xadثna محمد يعن بن rاشhiد عن سليمان يعن بن موسى عن cمر بن شhucayب عن أbيه عن jده qاal kاna رasuuل الlahi صلى اه علي sسلم نبgu wxuu ahaa يqwmu dyة الhaطأ haطأ diyadiisa inuu qiimay jiray calى أهلi الqرى dadka magaalooyinka degan ee xoolaha iyagu aan dhaqin ayb wuxuu ku qiimayn jiray arbacami'ati diinaarin afar boqoloo diinaar iyo wacidlihaa wixii iyaga u dhigmo min alwariq fida wa yuqawimuhaa calaa akmaani libili geela qiimihiisana wuu ugu qiimayn jiray ayuu ku qiimay jiray fa idaa halad haddii geeli uu qaali noqdo rafaca fii qiimatihaa qiimaheeda kor buu u qaadayay wa idaa haajad ruksan hadday marka ay yacnii rakhiis noqotay hoos u hoobatana naqasa min qiimatihaa afartii boqoloo diinaar hoos buu uga dhigaya oo meesha marka shaafici qowlkiisa jadiidka uu ku dhisan yahayo danaaniirtan iyo dahabkan wax lagu waxa asalka oo lagu qiimaya boqolkii halaad walidaalika qowlka jadiidkae shaafici waxaa weeyaan haddii geel la waayo ama qofkii wax janaayeeyey geelba uusan dhaqanin boqol halaad meeqay joogtaa baa lele intii sharcigaa loo qiimayna lacag baa loogu badala wbalغat calىa cahdi rasuuli الlahi sal ا ly slam waqtigii nebiga waxay gaartay maa bayna arbacimiئati diinaarin ilaa amaanin ilaa amaanimi'ati diinaar afar boqol ilaa siddeed boqol bay gaartay waqtiga rasuulka wacidluhaa min alwariqn wacidlahaa min alwariqna waxay wacidluhaa min alwariqna wuxuu gaaray amaaniyata aalaafi dirham siddeed kun oo dirham qaala waqadaa rasuulu llahi sal l slam calaa ahli lbaqar mi'atay baqaratin dadka lo'da dhaqdana laba boqol oo sacaad buu ku xukumay waman kaana diyatu caqlihi fi shaa'i ayb fa alfay shaatin waman ruuxii kaana uu ahaaday diyatu caqlihi yacnii waxaa jinaayada uu geysto diyadeeda oo diyatu yacnii diyadiisa camdiga ah fi shaa'ibi inuu ku guto dhexdeeda qofkuu ahaaday fa alfay shaatin laba kun oo neefo ari abuu dhiibaya qaala waqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi inna alcaqla diyaduna miiraafun waa dhaxal bayna warafati alqatiili qofkii la dilay kuwii dhexlayay dhexdooday dhaxal u tahay calaa qaraabatihim qaraabadooda korkooda famaa fadala wuxuu soo haro falilcasabati wuxuu soo harana dadkii casabada iskale yani wuxuu leeyahay diyada qofkii waa la dilay diyaa laga bixiyey diyadaas yaa qaadanaya qaala waqaala rasuulu llahi marka diyadu waa dhaxal xadiidkan marka taasaa laga qaadanaa wuuna keeni doonaa diyatlkhata qofka kama hadduu wax u dilo yaa diyada ka dhiibaya caaqilada ilmaadeeradiis ayaa ka dhiibayan waajibay ku tahay diyada haddii isaga la dilo diyadiisana yaa qaadanaya dhaxaltooyadiisaa qaadanaysa ee diyadan aniga shalay ka bixiyey haddana anaa qaadanaayo tiisii maya diyadan dadkii dhaxalka iska lahaa iskale in la cuno maaha tanna ilaahay baa ku saaray adiga sidaas marka yeel waa dhici kartaa marka dhaxalkii inuu soo gaaro inuu soo gaari waayana waa dhici kartaa ninka caaqilada ee shalay diyada ka bixiyay hadduu dhaxalkiisa yeesho maanta dhaxal ahaan waa uga qaada karaa laakiin ninaan dhaxalkiisaba lahaynoo qaraabo ugu kaalmeeyey dhaxalii usoo doonanin waxaan diyada marka dad baaba ku hodmo oo oo ku tanaado nimankan oday dhaqameedyada ahi yaa ugu badan ayb qaaraa marka hadday wax dilaan iyo haddii wax laga dilo labada waxbuu helaa isagana ayb haddii dad kale wax dilaanna ninkaas wuxuu ka soo qaaday ciddii iyo agoontii iyo ma siinayaan iyagaa cunaya marka waxay ka soo gelay marka min akli amwaali ilyataama nin la dilay ilmihiisii agoontaa diyadii ay heli lahaayeen hadduu ka cuno odaygan agoon maalkeedu cunaan ayb marka waxaa holanka iyo hurka iyo dadka u qaaday oo ay u wey xayraansan yihiin ummaddeenna waxa ugu badan waxaa weeyaan allow yaraa qof aan marka waxaasoo kala cunin maalka noocaasoo kaladiga marka ninkan dhibkiisa qaado berri dheeftiisa waa iskaba yeelo karta haddaad dhaxal ku hesho haddaad dhaxal ku weysana de sida kaloo dheeftiisa a u leedahay oo adba haddii aad wax jinaayeyso berri asaga waa laga rabaa inuu wax kaa bixiyo saas in la yeelo fma fadla falilcasabati marka waxaa weeyaan un ahlulfuruud waxay reebaan casaba iskale intaas qaala waqadaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu xukumay fi lanfi sankii idaa judica haddii salka laga gooyo kaamilatan biyo kaamila wain judicat haddii la gooyo unduwatuhu n unduwadiisa haddii la gooyo meeshaa hore ayb oo kulligiisna aan laysku gooynin فنصف الcqل خمسuuنa min الإbl نصف الdiya cadluhaa أw cadluhaa aw cidluhaa wax u dhigmo min الذahabi dahab aw اlwarqi ama fido ayb aw miئaةu baqaraةi ama boqol lo-ah boqol aad marka laba boqolay lo-da ahaa jirta marka nisfdii laga dhigo iska boqol meeshaasay marka ka timi aw أlfu shaatin ama kun riyood wafi lyadi gacantii idaa qudicat haddii la jaro nisfu lcaqli gacanta haddii la jaro waa nisfudiye intee marka ilaa intee nisfudiye noqon karta intaas intaas lugtuna waa sidoo kale inta haddii la jaro gacan kaamilaa la jaray ogow waa nisfudiyo hal inta in la geeyey shardi maaha ayb haddii marka intaasoo kale laga jaro intaan uu qisaasto inta kale xukuumo oo isaga qaado karaa haddii laakiin intaana laga jaray halkan lamaba intaasaa la jaray diyo ayuu raalli ku noqday nisfudiye nisfudiyadiisuu leeyahay xukuumo ma laha ila gacantii intuu ka qaatay intaas unbaa inuu ahay laakiin hadduu qisaasto qisaasteesa intaan inaan la gaarsiin karin baa laga yaabaa qisaastu marka daraf waxa la qisaasaa mifsal kala bixi marka intaan inta kalena muxuu u qaadanaa kab arshi oo hayru muqadar oo loo qiyaasayo وفي اليد إdا قطcت نصف الcقل وفi الرijلina نصف الcقل وفi الmaأmuumaةi ma'muumadiina midii habaraysatay waa madaxii bay gaartay xuubkii madax maskaxda xuubkeeday saarantahay ma dhex gelin weli ثuluث الcaqli diyadii marka saddex loo qaybiyo meesheed ثaلaaث وثaلaaثuuna min الإbli iyo وثuluث أw qiimatuha min الذahabi أw الwarqi أw الbaqri أw الshaa'i والjaaئfaةu midii uurka gashayna badii ama tooreydii calooshay gashay xabadkay gashay dhabarkay gashay gudahay marka tagtay ayb jaa'ifadii iyadana meeqa milu daalika intii oo kale ulusu diyow laba hadday noqoto halkaanu geliyey meeshaanu ka dhex bixiyey laba jaa'ifo ulu meeshaana iyo ulu xagga dambaana ayb xabadii marka waa ku dhuftay gadaalii hore waa isku dusiiyey kanna marka jaa'ifo waaho gadaalna jaa'ifo وفi الأصاaبci fي kuli إصبعi caشhر tobano min الإbli وفi الأsنaani ilkihina خaمس min الإbli شhan geela waa iligtiba fي kuli sinin وqaضىa rasuul الlahi sal اه slam nebigu wuxuu xukumay ana caqla الmarأaةi naagta diyadeeda bayna casabatihaa casabadeeda qaraabadeeda dhexdeeda ayay ahaanaysaa man kaanuu ciday ahaadaanba laa yariثuuna minhaa ka dhaxli maayaan شhayئan waxba ilaa maa fadla can warafatiha dhaxaltooyadeeda wxay ka soo harama waa la mid iyadana naagta diyadeeduna sidoo kale warasadeeda unbaa dhexlayso marka naagta diyadeeda fiiri iyada haddii la dilo ee diyo la bixiyo diyadaas dadka dhexli lahaa iska ninkeeda waa ku jiraa marka dadka dhexlaya ilmaheedii iyo casabadii marka wixii u soo haro say u kala dhow yihiinay u kala qaadanayaan falyowlaa rajulin dakari de ninkeeda ogow haddii iyada marka ay jinaayo geysatana khadaa bay qof u dishay yaa diyada laga rabaana caaqilatuha iyada qaraabadeeda ninka isaga lagama raba waxaa laga rabaa marka dadka iyada casabadeeda ninku asaga casaba maaha moogtahay ma laga rabo isaga xukunka ilaahay mara xukunka yacni sharcigii sidaasuu ka dhigay laakiin soomaalida saas ma yeelan dii naagta la dilo diyadeeda annagaa iska lehay leeyihiin naag ninkaan maxaa adig kaa gala naagta naagta dhaqankeedaa leedahay dhiiggeeda malihiday leeyihiin marka nooc waxaas waa iska jacbur wuxuu yidhi marka ayb wain qutilad haddii la dilo facaqluhaa bayna warafatihaa wahum iyaguna yaqtuluuna qaatilahum bay dilanayaan wa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi laysa lilqaatili shay-un qaatilku waxba uma sugnaanin oo dhaxalaya wain lam yakun lahu waariun ku wax dhaxlaaba hadduusan qabin qofkii dhintay qaatil marna wax ma dhaxlaya isaga in wax dilo fa waariuhu waaridkiisa aqrabu nnaasi ilayhi dadkan ugu dhowaansho badanuu noqonaya ninkan maqtuuluu noqday ninka dilay laakiin wuxuu kii dhaxli lahaa baa dilay waxba kuma laha diyadaas marka yay u tegaysaana yaa u dhow baa laleeyahay ninkan aqrabu yacni rajul ayaa waxiisa qaadanaya walaa yariu alqaatilu qaatilka ma dhaxlaya shay-an waxba qaala maxamedun hada kullu xadii xadaanii bihi sulaymaan bni muusa can camr bni shucayb can abihi can jaddi can nebiy sal l slam qaala abu daawuud moxamed bnu raashid min ahli dimashqa haraba ila albasrati min alqatli dil dartii ayuu basre ugu cararay sunduwada marka xadiidkii hore uu ku sheegay wuxuu leeyahay wahuwa qarafuhu foodiisa horay akaru ahlilcilmi waxay dhaheen ulusu diyo u ka sheegay sunduwada marka haddii laga wada daraf darafkiisa saddex meeloodoo meel oo diyo ah halkaan iyo halkaan iyo halkaas waa moogta halkaa marka haddii la waxeeyo ulu akaru ahlilcilmi zayd ibnu haabit yaana laga wariyey macnahaas imaam axmed iyo isxaaqna saasuu yidhi qaarkoodna waxay dhaheen sunduwada rawhada ayaa laga wadaa annisfu calaa maa jaa fi lxadiid sida xadiidka ku yimid intaas haddii la jaro nis qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris annaysaaburiyu qaala xadaanaa moxamed bnu bakaar bni bilaalin alcaamiliyu qاl أخبرnا محمد yعnي بن rاشhد عن سلyمان بن موسى عن cمر بن شhعyب عن أبيه عن جده أن النبيa slى الله عليه لي وsلم qاal caqل شhبه الcمdi shibhu lcamdiga diyadiisa muqalladu weeyaan mid la adkeeyey milu caqli اlcamdi kaska diyadiisa oo kale walaa yuqtalu saaxibuhu qofkiisase lama dilo shibhu camdi muxuu ahaa marka laba in laga helay shibhu camdiga ay maxay ahaa in laga helay tacyiin tacyiinaa la helay kow maxaa kalaa la helay ya tacyiinaad sheegtay maxaa kale shay aan wax dilaynin haaliban wax ku dilay waxaan wax dilin sida badanoo wax ku dhuftay maxaa kale saddexday waxa ahaayeen tee maqan saddex waxyaaboodaa dilku oo kas ku noqdaan hay tacyiin iyo qasad yani tacyiin iyo ficil ficil tacyiin tacyiinku iska qasadkii waa tacyiin moogta iyo maa yaqtulu haaliban saddexdaa marka laysku helo ninku kas wax ku dili shibhu camdigan laba waa la helay tacyiinna waa la helay ficilna waa la helay maxaa maqan laakiin bimaa yaqtulu haalibana xabad iyo toorey iyo maku dhufanin ul yaroo serbiyo ku dhuftayna waa iska dhintayba ninka ila tiisa iskaga tg dhagaxuu ku dhuftay maalan waa u dhintay tacyiinna waa joogaa ficilna waa joogaa laakiin waxaa maqan bimaa yaqtulu haaliban shibhu camdi kaasu ninkii sidaa marka ku dhintay biyadiisu biyo muqallada waayo layidhi muqallada meeqay ahaa jirteedan waa soo sheegnay shan shan may ahayd mase saddex saddex saddex ahayd say ahayd ma say kale ahayd afartan soddon soddoneed afartan oo maxaa ah arbacuuna khalifatan fii buduuniha awlaaduha afartan riman oo ilmihii caloosha ku wada iyo soddon jadaca iyo soddon xiqa ah soddon qaalmood iyo soddon jadaca oo sanad shanaad galay biyadii marka ka saas walaa yuqtalu saaxibuhu markuu leeyahayna waxaa laga wadaa qofkii sameeyey saas wax ku dilay tiirka lama soo saajinaayo o lama dilaayo oo qisaas male isaga uma laha laakiin diyadaa loo adkeeyey diyadan ayaa laga rabaa caaqiladiisa diyada marka xaalla iyo mu'ajala tahay tahay waa mu'ajalawa saddex sanaa laga sugaa ma qabiilka ilmo adeeradiisa saddex sanaa loo sugay sanadkan xoogaaya keeneen uli sanadkan kale uli kan kalena uli marka xadiidka wuxuu kaloo deliil u yahay shibhu camdi inuu jiro imaam maalig waa diida asagana wuxuu leeyahay shibhu camdiga iyo camdiga hal meel ha laysu raaciyo waa camdi khaa bis bsa soo reega camdi iyo khaa bisaa jir qaala wasaadanaa khaliilu can raashidin wadalika shibhu camdiguna an yanzuwa shaydaanu shaydaanku inuu kiciyo wada bayna naasi dadka dhexdooda isku kiciyo fatakuuna dimaa'u dhiigag marka ay ahaato fii cimiyaa si aan la arkaynin ay ku dhacdo fii gayri daqiinatin uurgunud la'aan yani qasad la'aan uurgunud la'aan walaa xamli silaaxin hub isku qaadasho la'aan shaydaan unbaa laba cidoo meel isla degan isku kiciyo ulaha unbay boobeen marka dhacam ulihii bay isku tumeen qofaa iskaga dhintay marka ama dhagxaana inta isku qaateen waa isdhagaxyeeyeen qofaa ku dhintay taas oo kale washibcamdillah min hayri akhdi silaaxin waa haddii hub laysu qaato bimaa yaqtulu haalibana wax lagu dila marka ayb moxamed ibnu bakaar yaquulu sidaa buu dhahayaa قال xdثna أbو كامل فضyل بن حuسين أن khالد بن الxاrث xadثhm qال xadثna حuسين يعnي المعلم عن cمر بن شhعيب أن أbاه أخبره عن cبدالله بن cمر أن رsuuل الله صلى اه علي وسلم qاaل في المواaضح خمس mوuضxadii شaن ayaa ahaatay halaad mوuضxa marka xaggay ku dhacdaa waa shijaaj waa daqر madaxay wejiga ku dhacdo wejiga xataa soo gala halkaas aduu ku dhufto daqر uga dhufto aftii soo baxdo muuضxaal muudaxadaas marka nas baa ku soo arooray maa duuna almuudixa male iyada diyo male xukuumo intii ka dambaysayna waa diyo dhaqaradu tobanay ahaayeene muudixada keliya unbaa qisaas ka gasho qisaas marka la aado waay muudixada ka gasho ninku haddii halkaa nabar looga dhufto la dilaaciyo lafta lasoo bixiyo ka aarsa waa la dhihi adna daqar madaxiisa marka laftii soo cadday imaam shaafici iyo imaam maalik iyo sidaasay qabaan xadiidka yacnii hadday diyo noqotana shan inta kale ee daqarada diyo ama xukuumo waa qisaas ma aha ala jaa'ifa haddii la yidhaha hala qisaasto waaba in la dilaaba laga yaabaa ninkiina nin baa nin xabad caloosha uga dhuftay adna uga dhufo haddii la dhaho xabaddii meelay maraysa maa la yaqaana car dhul ay jaraysa lama kala garan kara kan inuu dhintaa laga yaaba kan iska noolaha taas marka diyaa laga waajibiyey laakiin muudixadan iyagu waxay leeyihin isagu qofkii nabar dhimasho aan gaarin waa suurtagal in la qisaasto قال xدثنا محمود بن khالد السلمي قال xدثنا مروان يعني بن محمد قال xدثنا الhyثم بن حمayd قال xدثني العلاء بن الحاrث قال xدثني cمر بن شhعyب عن أبيه عن جده قال qضىa rasuul الlahi sl اه sلم nebigu wuxuu xukumay fi اlcayni اlqaa'imati isha iska taagan الsaadati ee daboolan limakaanihaa booskeeda ku daboolanoo ku owdan biثuluث الdiyati diyo saddex loo qaybiyey meeshii alqaa'imati saada wuxuu ka wadaa isha aan fuqsanayn laakiin aan waxba arkaynin ninkaishii meesha ugu taallaala waxba kama arka alqaa'ima taasuu ka wadaa il wax arkaysa ma laga wada il meesheedii ku taalle laakiin aan waxba u jeedin wuxuu xukumay buu leeyahay uludiya see uludiyadaan marka maxay tahay arshi muqadara miyaa mase waa xukuumo akaru ahlilcilmi waxay leeyihin waa xukuumo xukuumo ahaanuu uludiye ugu xukumay ijtihaad yani waxaan ka wadaa yani rasuulkii waa u qiimeeyey ninkan sidaasuu ugu xukumay ee arshi muqadar ahaan uguma xukumin walidaalika il qofka ka dhacsanayd haddii laga rido oo awalowna waxba ka arkaynin laakiin meesheedii ku taallay maxaa ka waajibaya lilxukuuma sida gacan qallalan oo iska laalaadsan haddii qofka laga gooyo xukuuma ka waajibaysa xukuumadaas marka maxay ka malac macno tahay macnaheedu waxaa weye ninkan quruxdiisii ila ishu markay meel ku taal iyo markay fuqsan tahay isku mid maaha akaru ahlilcilmi saas khadaabi iyana saasay ku tawjiihiyeen xadiidkan ee ishu hadday awal nadiif ahayday wuxuu jeedayna ulusudiye inaysan ahayn horaan u soo marnay oo nisfudiye ay tahay xadiidka saxiixa saasu ku soo arooray ee il marka yacnii ishaan marka ulusudiyada la xukumaa waa maca mid fuqsan oo midaan awal waxba looga jeedin macnaheedu marka sidaas akaru اlfuqahaa marka waxay ku tageen calaa ana alcayna alqaa'imata qaa'imadana midda aan waxba looga jeedino meesheeda ku taal waayeen xukuumo inay tahay calaa macna alxukuumati inay tahay isxaaq baa wuxuu ku tegay marka arshi muqadara inay leedahay oo wuxuu yidhi waa kan waa ulusudiya isxaaq bnu raahuya baabu diyati اljaniini janiinka diyadiisa urjiifka diyadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baabiya urjiifka janiin marka waxaa la yidhaha midka marka urjiifka haddii la soo rida see la yidhaha urjiifku marka dhowr xaaladood buu leeyahay waa axkaam badan yahay xukun waxaa weeyaan hooyadiis baa la dilay isagoon soo bixin waa isku dhimatay naagta hal diyo la waajibayso naagti unbaa la diyeynayaa urjiifna markaa waxba kuma laha meeshaas wax loo qadaraya waa haddii naag uurla inta la dilay waxna hadda aysan ka soo daadanin ama waxba aan ka soo dhicin taas iyada waxba male markaas haddii uu markaa inta nabar la gaarsiiyo naagtii ay soo tuurtay ilmihii suuro ilmo suuro lehay soo tuurtay oo meyd suuradii bani aadamkii waa leeyihiin ilmihii mar haddii suuro bani aadam ay yeeshaan quraa waajibaysa addoon addoonkaasi marka wuxuu noqonayaa marka addoon ama addoon wiilii gabar wuxuu rabaa aad waxaa soo dhacay ayb addoonka haddii la waayo qadarkiisu wuxuu noqonayaa shan neef oo geel ah oo u dhiganto iyada diyadeeda cushurkeeda diyadeeda waa konton cushur waxaa u noqonaya shan halaad shan halaad ayuu noqonaa marka inta uu la egyahay addoonka oo ama iyada yacni diyadeeda cushurkeeda ayb haddii cunugii uu soo baxo isagoo nolol ku jirto ayuu soo baxay dhaawacii buu u dhintay marka waa ka duwanta ugmadhan qurada iyo addoon baa waajiba marka la leeyahy hadduusoo meyda soo baxo asagoo nool oo nolol ku jirta isagoo qaylinayo hadduu soo baxo shib iska dhintay kabacdina maxaa laga rabaa diyo kaamila waajibaysa marka cunugaas diyo kaamila ahaan hadduu wiil ahaana boqol gabar hadday ahayd noqonta hadduu nolol intuu ku soo baxay dhaawiciisa u dhintay nololow ku soo baxay cabbaaruu noolaaday wax dhaawaca markaa uma uusa dhimanin dhaawacii gaaray sidiisa u dhinta waxba lagama raba laa damaano calayhi laa diyo walaa yanii walaa wax kale aduu marka qaybahaas u qaybsanaa qaala xadaanaa xafs bnu cumar annamariyu qaala xadaanaa shucbatu can mansuurin can ibraahim can cubaydi bni nubayla can اlmugiiraةi bni shucbata ana imra'atayni laba haween kaanataa taxta rajulin nin ayay ahaayeen hoostiiso nin baa qabay min hudaylin reer hudayl ah fadarabat ixdaahuma اlukhraa midood baa midii kale garaacday bicamuudin bay ku dhufatay ul faqatalathaa waa dishay faاkhtasamuu ila الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebigay u doodeen faqaala waxa uu yidhi axadu rajulayni labadii nin midkood baa yidhi kayfa nadii habay ku dhufatay marka waxaa la yidhi diyeeye marka ilmihiina ilmihii marka iyagoo meygay soo baxeen kayfa nadiisaan u diyeynaynaa buu yidhi man laa saaxa qof aan qaylinin walaa akala aan cunin walaa shariba aan cabin walaa istahalla aan qaylinin wax aan noololba ku soo bixinoo nooleen seen annaga biyo uga dhiibayna faqaala nebigu wuxuu yidhi asjaca ninkan waa sajciyey ka sajci alacraab reebaadiyaha siday warka iskugu toosi yaqaanaanoo kale iskugu toosiyey sajcigu waa warka wixii hal wax iskugu hoorsado oo wuxuu yidhi kayfa nadiih man laa saaxa walaa akal walaa shariba wala istahal riwaayadka qaar waxay ku dareen milu daalika yuqal dhammaan marka laam bay reebanbu kusoo hooriyey in aftahana buu ahaa waqadaa fiihi nebiga wuxuu ku xukumay kaa dhexdiisa biquratin addoon quraduna kuwa addoonka qaara waxay dhaheen wax kastoo weji cad yaa laga wada faras baqal dameer in la baxsha laakiin sida xooga badan quradu waa addoon ama addoon wa jacalahu nebiga wuxuu ka dhigay uu yeelay kaana calaa caaqilati almar'ati naagta qaraabadeeda ayuu dusha u saaray marka naagtii wax dishay waa qaatilada ayb eeshaan marka istidkaarka ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay ajmaca alculamaa'u calaa ana algurata tajibu fi ljaniini aladii yasqutu min baطni ummihi meyitan meyd ahaan markuu ku soo baxo culammadu waxay ku ijmaaceen gura inay waajibayso ayb wahiya xayatnacam wahiya xayatu naagtuna ay nooshahay ogow naagtiina waa nooshahay ilmihiina isagoo meyday soo baxay waa la garaacay nabar baa lagu dhuftay naagtii uur kaleyd ilmihii baa meyd ahaan u soo baxay waa lagu ijmaacay in marka ilmahaas loo qadaraayo qurro ama addoon wahiya xayatun fii xiini suquudihi wa ana dakara walunhaa fii dalika sawaa wiil iyo gabar wuxuu ahaaba isku mid fii kulli waaxidin minhumaa alguratu waاkhtalafuu fii man yajibu algura fii dalika yay ku waajibaysaa marka quradanna way isku khilaafeen faqaala طaa'ifatu minhum maalikun wاlxasan hiya fii maali اljaani qurada waxaa laga rabaa ninka jinaayada sameeyey maalkiisa wa huwa qowlu اlxasan albasriyi wاshacabi wa qaala aakharuuna kuwo kalena waxay dhaheen wahiya cala alcaaqilati sida diyada caaqilada looga rabaa quradana caaqilada looga rabaa ayb wa miman qaala dalika athawriyu baa ka mida wa abu xaniifa washaaficiyi waasxaabuhum wa huwa qowlu ibraahima bni siriin masalatun mas'ale kalena waxay tahay qiimatu lgura qurada qiimaheedu waa imisa imaam maalik waxa uu yidhi alguratu tuqawamu hamsiina diinaaran qurada waxaa lagu qiimaynaa konton diinaar buuy ow sittu mi'ati dirham ama lix boqol oo dirham wadiyat اlmar'ati اlmuslimati اlxurati hamsumi'ati diinaar see ku keena fiiri marka naagta xorta ah diinaar marka loo fiiriyo diyadeeda meequu ahaa diinaarku kun diinaar waay ninka diyadiisa naag meeqay noqona an boqol an boqol toban u qayba an boqoloo diinaar waa diyat اlmar'a toban u qayba cushurkeeda meeqoa waa konton shan boqol markaa toban u qayb waa konton hal eber untuu konton waa sooma khamsuuna diinaaran meeshaas markaa keena waa cushru diyatihaa ayb wadiyatu ahay haddii dirham loo xisaabaayana lixda boqol say ku timidaa la rabaa dirham marka loo xisaabaayana labiyo toban kun oo dirhamaa diyatu rajul ay ahayd nuska dhig labiyo toban kun ya lix soomaa marka nacam ayb oo iyada marka wuxuu ahaa yani lix kun waxaa u qaybisaa marka toban lix waa lix boqol saas saasay marka lix boqol ayb waxaa kaloo imaam maalik marka la yidhi diyatu janiini اlxurati cushru diyatiha diyada toban marka loo qaybiyo middeed wاlcushru hamsuuna diinaaran aw situ miati dirham ama waa konton diinaar ama lix boqoloo dirham wa amaa man raacaa fi diyati qiimata اlibil halad aw raqsa qofkii marka kunkan diinaar iyo abiyo toban kunoo dirham aan qaadanin oo yidhi diyada haddayba geel ka tagto geelii baa la qiimaynaa lacagta beledkaas lagu tacaamulo inta ay joogtaan lagu qiimaynaa qofkii yidhi waman yo ahaa kaas yaa ka mid ah dadkasa ya imaamu shaafici laba qowl ulaa jadiid iyo qadiim jadiidku waa sidaan dambaa geela boqolkii halaabaa la qiimay jiray qowlkiisa qadiimkaana sida maaligu ahay labaiyo toban kun oo dirham iyo kun diinaar ama kun diinaar saasuu ahaan jira sooma dersi waa ku tira bateen dersiyaalkii hore kuwaan dambeeya isdhex galeen sidaasay ahayd qowljadiidku wuxuu ahaa in la qiimeeyo geeli qoladaas marka qurada maxay ka soo qaadeen marka haddii addoonkii la waayo iyaga marka maxay wax ku qiimaynayaan see yeelayan wuxuu yidhi marka faqaala minhum qaailuayb addoonka iyo amadii marka waxay yidhaahdeen quradu ugu yaraan waa inay toddoba jir ay tahay ama siddeed jir ay tahay addoonta ama addoonku waa inuu siddeed sano jiro ama uu jiro toddoba sano ugu yaraan markay addoon tahay marka la qiimeeyana saan hore u sheegnayba waa shan halaad oo geel ah ayay ku qiimaysmaysaa oo u dhiganto cushru diyatihaa naagtii xorta ahayd diyadeeda toban marka loo qaybiya meesheed ilaa uu janiinku caloosha hooyadiis ka soo baxana waxba u waajibi maayo waxaa kaluu tilmaamay uu yidhi wakadalika ajmacuu annahu idaa kharaja xayan uma maata min darbi baطni ummihi dhaawacaas oo u dhinto ana fiihi diyata kaamilatan imaam maalig asaga markaa diyada la siinaa qasaamaa la rabaa iyo waxaas konton dhaarood buu gelayaa kuwa kale laakiin ma gelinayo ayb hadiiba dhaawac uu u dhinto isagoo nool uu soo baxay diya kaamila ayb waa iyadan ijmaac ayb quraduna marka imaamu shaafici waxay ku waajibeen buu leehay isaga jaaniga ninka jinaayada sameeyey laftirkiisay ku waajibeen cumar ibnu khadaab baana laga wariyey qurada caaqilada ma aadayso qال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xdثna جرير عن maنصوr بإسناaده ومaعنaaه زاد faجacل النبي sلى الله عليه لي وسلم dyة المaqتuulaةi midii la dilay diyadeeda wuxuu kor saaray calى caصabaة الqاatilةi midii wax dishay casabadeeda وquraة lma fii baطنiha iyo وquraة buu saaray lima fii baطنiha caloosheeda wxuu ku jira qال أbu dawوud وkadلika rawاه الxkم عن مuجاaهidi عن المغيرة قال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة وhاrون بن عباad الأزدي المعنى qال xdثna وkيiع عن هiشhاaم عن cروة عن المsور بن مkرمة أنa cمر اsتشhاaر الناaسa dadkii buu la tashtay فيi imlaaص الmarأaةi naagta dhicinteeda yعnii naagta markay soo dhiciso oo cunugeedii ay soo tuurtay imlaas waxaa laha soo tuuridda cunuga ay soo tuurtay urka ku jira faqاala المغيرة بن شhucبة waxau yihi شhahidtu rasuul الlahi sl ل sلم nebigaan xaadiray qضى فيihi بغuraة isagoo addoon xukumay cabdin ow amatin quradibuu fasiray faqaala waxauu yidhi itiinii iila imaw biman yashhadu macaka qofkuu markhaati furaya nebigu inuu sidaan xukumay nin kula ogaa ii keeniyo cumar marka macnihiisu maahan inuu ka diidaayo ninkan halkan qof warkiisa oo saxaabada inuusan yeelaynin maahane maadaama mas'ale xugun ah ay taha axkaam ku tashaduda axkaamta marka qof labaad oo kaaga markhaati kaco ii keen buu leeyahay ilaa isaga marka hal qof iyo wax lamida waa yeeli jiray faataahu bimuxamed bni maslama ayuu ula yimid zaada haaruunsa shahida lahu waa uga markhaati kacay yacnii darba rajuli baطna amatihi u garaaca markhaati kaloo hela marka qaala abu daawuud balaganii can abi cubayd inamaa sumiya imlaasan waxaa loogu magacaabay lianna almar'ata haweenayda tusliquhu way tuuraysaa qabla waqti اlwilaadati dhalmada ka hor ayb wakadalika maa zaliqa min alyadi wagayrihi faqad malis wixii gacanta ka fakado iyo wixii gacantii lamida gacantaada wx markay ka fakadaan faqad malisa waxaa wax fakaday oo meeshii ka dhacay baa marka naagtii waa dhicisay baa la dhahaya waa tuurtay qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun can hishaam bni curwata can abihi can اlmugiira can cumara bimacnaahu qaala abu daawuud rawahu xamaad bnu zayd xamaad bnu salma can hishaam bni curwata can abihi ana cumara qaal إلى آخر الحديث قال xدثنا محمد بن مسعوuد المسيسي قال xدثنا أبو cاaصم عن بن jurayج قال أخبرني cمرو بن ديناr سمca طاawوسا عن بن عabاس عن cمر أنه سأل عن qضية النبي صلى اه سلم في ذلكa فقاma xمل بن مالك بن ناaبغة xملku waa ninkii hadlaya waa keeseen u magdhownaa ninkii dhahay waxaan dhawaaqin oon hadlin faqاala wuxuu i kuntu bayna mrأتayni laba naag qadiyadood baan ku jiray fadarabat ixdaahuma alukhraa middood baa tan kale ku garaacday bimisdaxin ul faqatalathaa way dishay wajana ayb wa janiinahaa iyo wixii uurkeeda ku jiray faqadaa rasuulu ulah sal l slam fii janiinihaa biquratin ayuu nebiga xukumay wa an tuqtala naagtiina in la dilo wa an tuqtala laakiin waa shaad waa munkar ayb oo naagtii lama dilin maxaa yeeley shibhu camdi bay ahayd waxeeda ayb riwaayada sheegaysa wa an tuqtala daciif weeyaan akaru ahlilcilmi siday ku tageen ayb oo sidaa marka waxaa caddeeyey alimaamu alkhaaabi macaalimu sunanka mundiri ikhtisaaru sunan bayhaqi sunan alkubra culimmada dhan saas bay caddeeye almaxfuudu cadamu اlqatl qaala abu daawuud qaala nadr bnu shumayl almisqaxu cuudun ul waaye yuraqiquuna bihi yuraqiquuna bihi ay ku jilciyaan alkhubza muufaha yacni huwa asawbaj asawbaj assuubaj labadaba waa la dhahaa suubaj marka waa ismun lilkhashaba ushul ayb qaala abu daawuud waqaala abu cubayd almisdaxu cuudun min acwaadi اlkhibaa qaala xadaanaa cabdullaahi waa ul marka teendhada ulaha lagu dhista qال xdثna cبدالله بن محمد الزهري qال xdثna سفyان عن cمر عن dاawوس qاaل qاama cمر عlى المنbr buu istaagay fadakra macnaaه وlam ydkr وan تqتla ma sheegin زاada بغرة cabdi أو أmة buu ku daray qاala faqاala cمر الله أكبر low lam نsمc bhada haddaanan kan maqli lahayn laqضaynaa bغayri hada xukunkan xugun aan ahaynan ku xukumi lahayn yaعni waa اجtihaadi lahayn buu ka wadaa اجtihaadkeennana sidaan waa ka duwanaa lahaa cumar marka waxay kutusay diintiisa iyo waraciisa iyo yacni wixii nas uusan ku arkin waa ijtihaadaya xaq buuna u lahay wixii marka nas loo sheegana naska meel ugama leexanayno sen ku ogaa waaye iyo maanaa ogaa waaye waxaasoo kale ima dhihi jirin dad waxaa jira waxay qabsadaan aan ka noqonin oo marka see yani qofka waaba idhi see waxaan lagu qalad waaye seen ku dhahayaa buu leehay marka maanta inaa qalad waayo dhahdaa ka fiicanoo xaqi aad u soo laabato ayb adig qaladkaagii in ama ka toobad keento haddaad makhraj lahaydna ilahi ma qaala xadaanaa sulaymaan bn cabdiraxmaan atamaar ana camra bna طalxata xadaahum qaala xadaanaa asbaaqun can simaakin can cikrima can ibni cabaasin fii qisati xamali bni naabiqa qaala faasqaطat ghulaaman bay tuurtay waqad nabata shacruhu isagoo tintiisii ay soo dhasheen meyitan isagoo meyd a bay soo tuurtay xadiidka marka cumuumkiisa marka insaan loo kala saaraayo meyd iyo nolol meyd haddii uu yahay xukunkan qurada wa haddii isagoo nool la soo bixiyo oo dhaawacii oo u dhintana diya kaamila dadgabal marka waxaa arkaya marka waxaan leeyahay beri nin marka buluuqulmaraamka u xadiidkanoo kale ka akhrinayay marka xadiidkan baa culammada sidaanay u kala qaadaana layidhi oo waxaa loo kala qaadayaa janiinkii inuu meydnimo ku soo baxay iyo inuu nolol ku soo baxay waxaas kitaabka ma sheega ayuu yidhi ama nolol ha ku soo baxo ama si kale ha u soo baxo qurro unbaa u waajibaysa ama aaraada culammada ma rabnu yidhi xadiidkan rabnaan xadiidkii marka isaga unbaa saas u fahmay walba xataa culimmadii kuma simin xataa walba xadiidka duruqdiisii iyo muxuu ku yimid iyo ma dhintay mayd ahaan muu ku yimid masamaya xataa ma feerin marka aafo waxay tahay nisfulcilmi aafo shaygan hadaadan dhinac walba ka koobin qayb un ah ka aragto haddaad qaybtaas un marka xukunka saarto khatar wax walba in la yska hubayaa wamaatat ilmar'atu naagtii waa dhimatay faqadaa cala alcaaqilati adiyata buu ku xukumay qaala faqaala camuhaa adeerkeed waxa uu yidhi innahaa qad asqadat way soo riday yaa nebiy allaahi ghulaaman qad nabata shacruhu faqaala abulqaatilati kii wax dishay aabbaheed waxa uu yidhi innahu kaadibun waa beenaale innahu wallaahi baan ku dhaartay ma stahalla walaa shariba walaa akala waxna ma cunin waxna ma cabin mana qaylinin familuhu yuqallu isagoo kale waa layska dhaafaa waxba lagama soo qaadiyo faqaala الnabiyu sal l slam nebigu waxau yidhi asjaca aljaahiliyata wa kahaanataha asjaca ninkan waa sajciyey sajcan sajci ka sajci اljaahiliyati wa kahaanatiha dadka kitaab gaabilowyaalkasay u sajciyaan u sajciyey wuxuu ka wadaa kitaab gaabilowgu qofka waa siraa lacagtiisa iyo wuxuu ugu jacayl badan yaho si sahla uga qaataan ninkan warka badan oo aftahankaana si sahla buu qofku u geliyaa wax uu raba meeshaas iska shabaha addi fi sabiyi quratan sabiga ka guda buu yidhi quro cunugan meydnimada ku soo baxay quro ka baxo addoon qaala ibnu cabbaas kaana smu ixdaahumaa mulaykata waluxraana umu qudayf qaala xadaana cusmaan bnu abi shayba qaala xadaana yuunus bnu muxamed qaala xadaana cabdulwaaxid bnu ziyaad qال xdثna mujaaلd qال xadaثnي الشhacbiي can jaabir bn cabd لlah ana امraأatayni laba haween min hudaylin qatalat إxdaahuma الأkhrى walikuli waaxidaة minhuma labadooda mid kastoo ka midana zawjun wawaladun baa yahay nin iyo ilmo qaala fajacala rasuulu الlahi sal ly slam nebiga wuxuu yeelay diyة اlmaqtuulati midii la dilay diyadeedii diyadeeda waa teen diyadii la siiyey laga dilay calىa caaqilaةi اlqaatilati diyadii la siinayo wuxuu yeelay saaray dush u saaray calaa caaqilati alqaatilati midda wax dishay caaqiladeeda ayuu dush u saaroo bixiya idinka weeli wa barra'a zawjahaa wa waladahaa ilmaheedii iyo zawjkeediina waa beri yeelay nebiga sal l slam waa beri yeelay marka waa maxaa inay diyada wax ka baxshaan waxaa dhici karta marka ilmuhuna inaysan markaa casabo ahayn zawjuna casaba maba ahan qaala waxa uu yidhi faqaala caaqilatu lmaqtuulati midii la dilay caaqiladeedii baa waxay yidhaahdeen miiraafuhaa lanaa rasuulka ilaahi naagta dhiiggeeda annagaa leh dhaxalkeedaan oo diyada la dhaxlayana annagaa iska le bay dhahay naagtii la dilay dadkeedii waay waxnu lagu soo wareejiye annaga diyaday dhahay faqaala rasuulu llahi sal l salam laa buu yidhi maya idinka maligdin miiraafuhaa dhaxalkeeda lisawjihaa wa waladihaa baa iska leh ninkii iyada ay ka dhimatay oo qabay iyo ilmaheeda iskale marka diyadana caaqiladay saaran tahay caaqilat اlqaatila ayaa la saaray diyadii la bixiyeyna ee naagtii maqtuulada ahayd la siinayena caaqilo lama siinina ninkii iyo ilmaheedii baa la siiye dhaxal ahaan loo siiyey ayb wixii iyaga u soo haro marka tacsiib ahaan ugu soo haro falyowlaa rajulin dakara oo u qaadan karaa xadiidkan marka xukunkaasuu tilmaamay qaala xadaanaa wahb bnu bayaan wabnu sarf qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab can saciid bni اlmusayab abi salamata can abi hurayrata qaal iqtatalat imra'ataani min hudayl faramad ixdaahuma اlأkhraa bixajarin bay ku tuurtay faqatalatha waa dishay faاkhtasamuu ilaa rasuuli اllahi sal l slam nebigay u dood tageen faqadaa rasuulu اllahi sal l slam diyata janiiniha buu xukumay qurata cabdin aw waliidatin waqadaa bidiyati اlmar'ati naagta diyadeedana calaa caaqilatiha buu ku xukumay wa waraahaana waa dhaxal siiyey waladahaa ilmaheedii waman macahum iyo dadkii la jiray faqaala xamalu bnu naabiqata اlhudaliy faqaala xamalu bnu naabiqati اlhudaliy waxa uu yidhi yaa rasuula allah kayfa aqrabu seen u dayn magdhabaa diyata man qof diyadiisa seen u magdhabaa laa shariba aan cabin walaa akala aan cunin walaa nataqa aan dhawo aan hadlin wala istahalla aan sawdaynin familu daalika yuqal kaasoo kale waxba soo qaad lagama dhiga sharciga marka qof qof ilmo ka dhig ka soo dhaceen ilmahanba xisaabay dad ugu jireen markaa layska dhaafo ma wax jira maamarka nebigu sal faqaala rasuulu llahi sal l salam innamaa haada min ikhwaani lkuhaan midkan wuxuu yidhi dadka kuhaanta ah oo kitaab gaabalowyaalka oo dadka falaanfulloowyaalka ah walaalihiisu ay kan kuwaasay isla mid yihiin buu ka wadaa ayb warkiisaasuu dadka ku siraya ku siraya odayaalkuna waa yaqaanaan gar markay usoo fadhiistaan qaarkood dad dhan xaqood ayay meeshaas ku duudsiiyaan odayaal u qaybsanaa jiran marka allahuwaxaas marka waxba lagama faa'ida insaan baa laga faa'idawaa soo socotay soo heer waxaan aragnay marka qof dhan oo dhintay wax laga bixiye aan jirin ma la dilay haa waa la dilay dadkiisa iska qaata san yeelaynaa iska qaadanayna waa iska qaadanaya iyagii baa iska duuganaya meelay u raacdaan may ila alaan waa lagu jiraa ilaanqof baa yanii janaaya la gaarsiinaya waa la dhaawacay cid ka daba tegaysa dadkii waxaasay marka waxay ku noqdeen dhiiggiiba layskama ilaalina awalu maa yuqdaa yowma alqiyaamati addimaa waxa ugu horreeya qiyaamo la xukumaha dhiiggii halkaas ninka baabuurka wataa markuu qof dardaro dhinacyaduu iska fiirina wax joogso dhaho hadduu waayo waa iska dhaqaajiyey marka ilaahaysoo uma jeeda marka qofkaan misiinka meesha lagu dilayn waxaasoo dhan maalinba maalinta ka dambaysa heer unbay soo marayeen marka dadkan haddii marka cuquubaadka marka la fiiriyo waxyaabaha aan samaynayno iyo masaa'ibta masaa'ibta aad u yahay masaa'ibteenna iyo dunuubteennu masaa'ibta masaa'ibta annagana lagu musiibeeyaa wax yar ah uma qalanto cuquubaadka aan samaynaynaayb qof dhiiggiis nooloo muslim oo ashhaadanaya haddii la duudsiiye ka warran fa qaala rasuulu llahi sal ly slam marka dadku waa ku kii yaraayna waa ku weynaaday kii weynaayna waxaasuu ayuu ku caqliyaystaybn qof xaq ummad la duudsiiye maahna wax kale ma yaallaan marka meesha sidaa buuna marka nebigu uu yidhi min أjli sajcihi اladii sajac sajcigiisii uu sheegay qaala xadaثana qutaybaة bnu saciid qaala xadaثana leyf can ibni shihaab can ibni اlmusayib can abi hurayrata fi hadihi اlqiصة qaala ثuma ina اlmarأaةa alatii qaضىa calayha biاlgurati uu ku xukumay tuufiyad waa la oofsaday faqaضىa rasuulu اlah sal slam nebigu wuxuu xukumay biأna miiraaثahaa dhaxalkeeda libanihaaba iskale wana alcaqla calىa casabatiha diyadana casabadeeda korkeeday ahaatay قال xdثna cbاس بن cبdالcظيم qال xdثna cbaydاللh بن موسى qال xdثna يوسف بن سhayb can cabdاللahi بن برaydة can أbيه أna امرأaة haweeney xadaثت imرأaةa naag bay fergan ku tuurtay faasqadad waxay ka soo tuurtay ilma caloosheedii ku jiray farufica dalika ilىa rasuuli الlah sl slam loo kor yeelay fajacala fii waladiha waladkeedii wuxuu yeelay hamسaمiئaةi shaatin شhan boqol aari ah wanahaa yowmaydin maalinkaa wuxuu reebay can اlxadfi fergankii xadiidka marka wasl iyo irsaal baa layskugu khilaafsanya khilaafkiisuna waa badan yahay wuxuu yidhi waana xadiid daciif oo quraa ka waajibaysa sidii hore usoo tilmaamay qaala abu daawuud haakada qaala cabaasun wahuwa wahmun wasawaabu minhu shaatun qaala xadaثana ibraahim bnu muusa araasiyu qaala akhbarana ciisa can moxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata qaal qaضىa rasuulu اlahi sal l slam fi ljaniini biguratin buu xukmay cabdin aw amatin aw farasin aw baqlin ayb xadiidkanna marka faraska iyo baqasha marka laga reeba inta kale waa saxiix baqasha iyo faraskana daawuudaa ku tegey oo haddii faras iyo baqal la baxsho waa ku guday buu yidhi maxaa yeele qura wax allaale wixii foolcadaa la yidhaah buu yidhi laakiin akaru ahlilcilmi maya quradu addoon ama in la qiimeeyo qaala abu daawuud rawaa hada alxadiida xamaad bnu salma wkhaalid bni cabdillaahi can moxamed bni camrin lam yadkur aw farasin aw baqlin qaala xadaana moxamed bnu sinaan alcawaqiyu qaala xadaana shariiku can mugiira can ibraahima wajaabirin can ishacbiyi qaal alguratu hamsumiat yacni dirham shan boqoloo dirham waa quradu waa sida maalig sheegeen hamsumiati dirham ama yani lix boqol maalig isaga konton diinaar iyo lix boqoloo sheegay haddii labayo toban kun laga haddii toban kun laga dhiga yacni fido marka lagu qadara diyadana waa saas qaala rabiicatu alguratu khamsuuna diinaaran konton diinaar waa quradu waa kaama kontonkii diinaar waa sulusu diyatiha waa cushru diyatiha konton kun diinaar iyada diyadeeda waa shan boqol nisba nis marka shan boqol toban marka loo qaybiyo konton saasay marka konton u tahay بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم